بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya oo sheikh ibnu uthaymiinna uu sharxay waxaan ku dhex jirnay xadiidkii lixaad ee nucmaan ibnu bashiir laga wariyey ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhuna kathiiru min annaas xadiidkaba ka sharxiisii waan soo akrinay laakiin fawaa'iddii aan ku jirnay faa'iida shanaad shiikhu wuxuu leeyahay faa'iidooyinka lagala baxaya xadiidka faa'iidada shanaad wuxuu leeyahay shiikhu alxasu cala itiqaa'i shubhaat isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in shubhooyinkii la iska ilaaliyo oo laga dheeraado laakiin shiikhu wuxuu leeyahay waxaase shardi ah in shubhadii lafteedii daliil loo hayo haddii marka shubhadii aan daliil loo haynin arrinku wuxuu noqdaa waswaas iyo talaxtag iyo ku-xeel dheeraasho aan la isfarin laakiin haddii la helo buu leeyahay shiikhu wax waajibinaya isdheehgelid qofka waxaa la faray inuu xalaal miiradnimo uu sameeyo warac sameeyo wixii mushtabihaa ee isdheeh galana uu faraha ka qaado tusaaluu sheegay marka shiikhu wuxuu leeyahay waa wuxuu ku sugnaaday saxiix albukhaari can caishata radi allahu canha in qole ay rasuulka sal ly slam u yimaadeen oy ku yidhaahdeen inna qowman ya'tuunana bilaxmi dad baa waxay noo keenaan hilib laa nadri adakaru sma allaahi calayhi am laa annagu garan mayno inay magaca alle ku xuseen iyo in kale fa qaala wuxuu yidhi sammuu antum wakulu adinku bismillaahi dhaha cunana maaragtay hilibkii qaalat waxay tiri marka caaisha wa kaanuu xadiisii cahdin bikufrin waxay ahaayeen niman mar dhow soo islaama marka waxaad moodaa inay sidaa uga baqeen inaanay garanaynin maaragtay axkaamta hilibka iyo manaha xoolaha qalidooda iyo ku saabsan iyo in marka xoolaha la qalaayo bismillahi la yirahda in kale inaana garanayn bay ka shakiyeen sidaasaa muuqata shiikhu marka wuxuu leeyahay hilibka noocaasoo kale annagu iska ilaalinaynaa sababtoo waxaa laga baqaayaa inaanay magaca alle ku xusin jawaabtu waxay tahay buu leeyahay maya iska ilaalin mayno sababtoo ah wax waajibinaya oo keenaya inaan iska ilaalino meeshii ma yaallaan sidaa darteed yuu rasuulku sal slm wuxuu yidhi idinku alla magacaaba oo bismillahi dhaho cuna hilibkii waxaaba moodaa buu leey in xoogaa eedayn ah yani meesha ay ku jirto yaa laga fahmayaa oo rasuulka sal ly slam waxaa moodaa inuu leeyahay idinku wax shaqaa kuma lihidiin wax dadkaasi ay samaynayaan ee xaalku wuxuu yahay in maaragtay idinku aada fiirisaan wax aada sameynaysaan ood iska hubisaan marka alla magacaaba cunana hilibki waxaa ka mid uu ku leeyahy marka taas wixii marka in laga shakiyo aanay ahayn haddii qof yahuudi ah ama kirishtaan ah uu intuu wax gowraco uu ku keeno ha weydiinin oo ha dhihin ma si saxaad u gowracday oo shareecada islaamka waafaqsan mase maya su-aashaasi wax furan maahan buu leeyahy shiikhu waana talaxtag bay ka mid iyo xeeldheeraashadii lagu xeeldheeraanayo waxaan lagu dirsan laakiin ahlucilmi kalea waxay leeyihiin haddii la ogaado in gaalada qaarkood waa sida hadda kirishtaanka lagu sheegay inayba gowriciddii aanayba maaragtay wax saxa u arkin oy leeyihiin xoolii waa in loo naxariistaa oo marka hore maaragtay la suuxiyaa suuxidnaasuna ay dhimasho keeni karto ama sideedaba ay caddaato inaanay si sharci wax u gowricin de markaa wixii cadow la og yahay in layska indhatira ma ahan waa in layska ilaaliyaa tusaale kale uu sheegay shiikhu wuxuu leeyahay qofka maradiisii yaa wax soo gaareen garana maayo waxaas maradiisii ta yani soo gaaray inay najaas yihiin iyo inaanay najaas ahayn oo wax iska daahir ay yihiin maradii ma iska ilaalinayaa oo isticmaali maayo mase waa isticmaalayaa jawaabtu waxay tahay waa fiirinaynaa buu leeyahay haddii ay suurtagal tahay in maaragtay najaaso ay jirto waa uu ka fogaanaya ixtimaalkaas hadduu jiro haddii ixtimaalkii uu xoogaystana ka fogaashadii waa ay sii xoogowdaa haddii ixtimaal uu jirinna dee inuu midacsado maaha wax noocaas oo kale ah sidaa darteed rasuulka sala alla alay slama markii la weydiiyey qof ishakiyey oo xadad miyaa kaa yimid oo salaadaadii way burtay mase ma burin buu ka shakiyey soo salaadii ku jira wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa yaani qofku salaada ka bixin ilaa uu isagu cod ka maqlo ama uu maaragtay yani ur uu dareemo oo cad oo aanu ku shakisnayn xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey qaacidadu marka waxay tahay haddii isdhehgalkii suurtagalnimadiisu ay meeshii taallo oo weliba uu xoog yeesho in wixii laga shakiyey la yska dhaafo xoog bay yeelanaysaa haddii wax taag daran ay noqdaanna waa in marka iska dhaafiddii la yska dhaafo waana macnaha lagayani laga fogaanin w haddii suurtagalnimadu aan meesha marnaba imaanaynna waxaa iska dhaafidda laiska dhaafayo waxay noqonaysaa talax tag iyo ku-xeel dheeraasho aan sharciga waafaqsanayno diintu ay diidan tahay faa'iida lixaad ana alwaaqica fi shubahaati waaqicun fi lxaraam buu leeya sheikhu qofka shubahaadka ku dhaca waa qof xaaraanta ku dhacay maxaa yeele rasuulka sal slm wuxuu yidhi man waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam qofkii shubahaadkii ku dhaca waa qof xaaraantii ku dhaca manaa wuxuu fududaystaa hadduu xaaraanti buu fududaystaa uu ku dhaca faa'iida toddobaad waxay tahay xusnu tacliimi nabiy sal lla ly slama sida waxbaridda rasuulka sala alla alay salama ay u wanaagsanayd oo tusaalayaal buu dadka u samayn jiray la dareemi karo si macaanidii macquulka ahayd ee caqliga lagu garanayay ay u noqdaan wax la fahmo dariiqada qur-aankuna waa sidaas buu leey sheikhu oo alla wuxuu yidhi watilka alamthaalu nadribuhaa linnaas tusaalayaalkii waa kuwa dadkii baan maaragtay u samaynaa waan u yeelnaa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuuna mana gartaan amthaashaas ilaa dadka wax garanaya moogiye marka tacliimta wanaagsan waxaa ka mid a in qofkii dadka wax barayay uu usoo dhoweeyo wixii macquulka ahaa isagoo isticmaalaya wax la dareemi karo maxsuusa waa tii rasuulku yiri sal sl karaaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiih shiikhu marka wuxuu leeyahay meeshan uu yiri rasuulka sal ly slam yarcaa xawla alximaa meeshii la ilaaliyo loo diiday in la daaqo oo ximaha lagu magacaabayay oo xirnayd qof maaragtay hareeraheeda daaqaaya oo xolihiisa daaqsiinaaya oo kale yuu la mid yahay qofkii arrinkaasi waxaa laga qaadanayaa in rasuulku sal alla alay salama uu ogol yahay in dhul la iska xirto oo la yiraa xoolo kalema daaqi karaan oon xoolahayga ahayn jawaabtu waxay tahay shiikhu wuxuu leeyahay haadaa baabun min alikhbaari waluquuc kan waa wax ku saabsan arrin laga warramaayo iyo waaqic laga warramaayo ee ma ku tusinaayo buu ku leeyahy xukum sharciga ku tusin maayo buu leeyahy rasuulka sal ly slam mararka qaarkood waxyaabuu sheegaa wuxuu u sheegayaa inay yihiin wax dhici doona mathalan laakiin inuu xukunkoodii caddeeyo marka dantiisu ma aha sidaas tusaalayaal kalaa jira marka arrinkaas calaaqala leh rasuulka sal l slm hadalkii uu yidhi latarkabunna sanana man kaana qablakum aw sunana man kaana qablakum yacni jidkii iyo dariiqii dadkii idinka horreeyay baad ku dhici doontaan taa marka macnaheedu maaha in inaan dariiqoodii marnaa ay tahay wax noo bannaan ee waxaa laga hadlayaa wax dadku ay samayn doonaan weliba waa wax ka sheeg wax laga sheegaayo in dariiqoodii la maro rasuulkuna wuxuu sheegay sal alla ly slam in haweentii musaafiradda ahayd ay ka socon doonto dhul hebel ama beled hebel ilaa beled hebel iyadoon allah moogi wax kaloo ay ka cabsanaysaa aysan jirin taa marka macnaheedu ma ahan inay u bannaan tahay inay iska safarto maxram la-aan laakiin un mithaal unbuu rasuulka sal l slam caddaynayey iyo waaqic buu ka hadlayay haddaba waxaan leenahay wuu leeyahy shiikhu xadiidkani tusin maayo in dhulkii la iska xiran karo sababtoo ah waaqic un baa laga hadlaya laakiin dhulkaas la xiranaayo oo loo diidayo in dad kale ay daaqaan xoolahooda ay daaqsiiyaan xukunkiisu wuxuu ku caddaanayaa in labadii nooc laga warramo labadaas nooc maxay yihiin kan koowaad waa dhul daaqsiinkii loo diidaayo iyadoo dantii muslimiinta la fiirinayo guud taas way bannaantaa buu leeyahay nooca labaadna waa dhul daaqsiinkii loo diidaayo iyo in la daaqo oo qofkii ximahaas sameeyey uu la gaar yahay kaas waa xaaraan buu leeyahay inuu la gaar noqdo wax caam ah oo muslimka ka dhexeeya ma bannaana tusaalaha koowaad marka waa maxay waa in dhulka daaqidda loo diido si mathalan baybab loo geliyo iyo tubooyin yani biyihii soo bixiya taas way bannaan taha buu leeyahay sheikhu shakina kuma jiro ama dhulkii buu daaqsinka u diidaayaa daaqidda u diidaayaa dhulkaasina waa dhul maaragtay barwaaqa ah danta uu ka rabana waa maxay waa in xoolihii muslimiinta ka dhexeeyey ay daaqaan sidii maarata xoolihii sakada laga soo aruuriyey oo kale iyo fardihii loo diyaariyey jihaadka oo kale iyo wax shabah misaalka labaadna waa maxay waa inuu wixii isagu dantiisa gaarka ah uu yani uga ceshado dadkii oo uu la gaar noqdo ama xoolihiis oo kale inuu u maaragtay faa'iideeyo taa marka lama ogolo tan labaad lama ogolo faa'iida sideedaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay wax la yidhaahdo saddu daraa'ic in xaaraantii wax loo isticmaalo wax loo isticmaalayo la diido yaa saddu dariica la yidhahda marka wixii ku gaarsiinaya xaaraantii yaa lagu diidaya marka saddu dariica lagugu sameeyo wixii makruuha ahana sidoo kale isagana maaragtay saddu dariicuu leeyahay marka wax kasta oo ku gaarsiinaya xaaraan waxaa waajib ah in albaabkiisa la xiro si aan xaaraanta loogu dhicin in marka sidaa la sameeyo oo wixii in sidaa la sameeyo oo dariicadii maaragtay la joojiyo xaaraanta ku gaarsiinaysay waa daliil sharciya buu ku leeyahay oo shareecadii laga helay waxaana ka mid ah oo loo soo daliilsadaa arrinkaas qowlu llahi tacaala alla qowlkiisi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm waxa ay alle sokadii caabudayaan ha caayinina idinku oo marka ay ka dhalato idinka caydiinna oo caydiinnu ay sabab u noqoto inay allah caayaan allihii khaaliqeenna ahaa inay caayaan cadwan bigayri cilmin xadgudub iyagoo sidaa u samaynaaya oo aan cilmina maarata ku dhaqmaynin waxaa marka alla u reebay in mushrikiintu waxay caabudayeen la caayo sababta loo diiday marka waa maxay waxay sabab u noqonayaan waxaasi ama caayadaasi ay sabab u noqonaysaa in allah la caayo marka sadudariica la yidhaha marka wixii ku gaarsiinaya alle in la caayo ka joog dariicadu waa wasiilo waa wixii wax lagu gaarayo iyadoo aan garanayno in cayda waxa ay caabudayaan mushrikiintu ee alle ka soo haray cayda la caynaayo macbuudaadkoodaas ay tahay cay xaq ah sababtoo ah waa wax xaqiran oo dulmi lagu caabudayo asnaam iyo caabudaya iyo bashar iyagoo kale ah marka cayda maarata macbuudaadkooda la caynaayo waa xaq buu leeyahay shiikhu laakiin alle oo la caayaa waa xadgudub aan cilmi ku dhisnay faa'iida sagaalaad boqorada caadadooda waxaa ka mid ah inay ximo samaystaan iyo dhul ay u diidaan dadku inay daaqaan oy isticmaalaan alaa wa inna likulli melikin xima boqor walba wuxuu leeyahay xima meel uu soohdin gaara u samaystay oo aan laga taaban karin buu leeyahay ee xukunkii ximahana waan ka soo hadalnay buu leeyahay shiikhu faa'iida tobanaad تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى ذلك جملooyinka in lagu adkeeyo lagu xoojiyo waxyaabo wax xoojiya noocyadooda kala duwan haddii dantu ay keenayso taas oo loo baahdo haddii qof yidhaahdo marka adkaynta wax la adkaynaayo waxaa ku jira dheerayn wix baa dheeraanaya warkii baa dheeraanaya waxaad leedahay adkayntaas dheerayn baa ku jirta laakiin haddii dantu ay kugu bixiso inaad maaragtay wixii adkayso dheeraanba ha ka dhalatee wixii waxay noqdaan balaaqaday ka mid noqdaan wax ciyaaba male markaas oo rasuulku sal ly slm wuxuu isticmaalay alaa buu leeyahay alaa hooyaay marka dadka qalbigoodi in la soo jeediya la doonaya oo ay baraarugaan si wax loogu sheegaayo ay u gartaan ay u weelaayaan faa'iida koo iyo tobanaad waxay tahay xadiidka laga qaadanayo in hagaagga iyo xumaantu ay ku wareegayso qalbiga qofka oo qalbiga asaas u ah hagaag qofku uu hagaago iyo xumaan uu xumaado haddii qalbigii uu hagaagana xubnihii kale waa ay hagaagaan haddii qalbigii uu xumaadana xubnihii kale way xumaadaan jirkii o dhan waa uu xumaadaa taa waxaa kasii farcama oo kasii dhalanaya faa'idaas oo laga sii qaadanaya inay waajib tahay in si gaara loogu dadaalo qalbigii si ka badan sida loogu dadaalayo waxa xubnuhu ay samaynayaan maxaa yeelay qalbiga ayaa camalku ku wareegaa acmaasha la samaynayo qalbigay ku wareegaan oo asal u ah qalbiguna waa midka maaragtay la imtixaani doono la jarribi doono maalinka qiyaamaha sida alle uu yidhi afalaa yaclamu insaankii muwaanu ogeyn idaa buchira maa fi lqubuuri haddii la dabagediyo wixii qubuurta ku jiray oo lasoo bixiyaa laga wadaa amwaadii oo waxusila maa fi suduuri lana soo bixiyo oo bannaanka lasoo dhigo wixii laabaha ku jiray wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inahu calaa rajcihi laqaadirun yowma tubla asaraa'ir alle waa uu awoodaa inuu qofkii soo celiyo qofkii bini aadamka ahaa ee alle awal uu isagu abuuray oo biyo maaragtay xaqiran uu ka abuuray oo raggii haween ka yimid soo celintiisa alla waa uu awoodaa inahu calaa rajcihi laqaadir yowma maalin in la soo celiyo tubla saraa'iru waxyaabihii la qarsanayey la jarribi doono bannaanka iyadana lasoo dhigi doono dadkii khiyaanada samaynayey wuxuu sheegay rasuulku sal ll ly slama yurfacu likulli kaadirin liwaa'un taxta stihi qof kasta oo khaayan ahaa calan baa maaragtay loo samayn doonaa oo uu maaragtay ku fariisanaya si dadku ay u arkaan waxba marka u qarsoomi maayaan shiikhu marka wuxuu ku leeyahy qalbigaada waxaad ka sifaysaa shirkigii iyo bidcooyinkii iyo inaad muslimkii xiqdi u qaada iyo xumaan oo aada nacdo marka akhlaaqda xun qalbigaada ka sifay buu leeyahay iyo caqaa'idda kasoo horjeeda shareecada maxaa yeelay qalbigu isagaa asal ah faa'iida laba iyo tobanaad ee xadiiska laga qaadanayo wuxuu leeyahy shiikhu xadiidka waxaa ku jira radin la radinaayo dadka alla caasiya ee dembiyada ku dhaca ee markii macaasidaa laga reebo oo layidha war waxaan ka joog yidhaahda attaqwa haahuna taqwadu qalbiguunbay ku jirtaa markaasay yani xabadka taabanayaan laabtoodii maarata garaacayaan marka xaq buu u soo daliilsaday baatil attaqwa haahuna waa sax laakiin rasuulkii yidhi sala allahu alayh wasalam attaqwa haahuna oo isagu sidaa ku dhawaaqay ama qofkii yidhi maarata attaqwa haahuna waa rasuulka sal alla ly slam macnihiisun marka waa maxay hadalkaasi yani haddii qalbigii taqwo laga helo xubnihiina alla way ka cabsadaanoo macaasidii iyo dembiyadii way ka joogaan laakiin ninkan hadda caasiga ee xadiidkan soo daliilsanaya attaqwa haahunaa leh wuxuu leeyahay taqwa haahunaa yani alla waa iska caasin doonaa anugu laakiin haddana taqwadii meesha kama maqno qalbigii waa ii fiican yahay buu ku leeyahy been buu sheegaa marka marka shubhadaas uu keenay iyo tashbiihaas iyo dhehgelintaas in laga jawaaba waa sahlanta buu leeyahy shiikhu oo waxaan leenahay low salaxa ma haa hunaa salaxa maa hunaak haddii qalbigu uu hagaagi lahaa dee ficiladuna way hagaagi lahaayeenoo xubnaha wax kasoo fulaa way hagaagi lahaayeen rasuulku wuxuu yidhi sal ly slama idaa salaxat yani xubintaasi hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirkii o dhan baa hagaaga waidaa fasada hadday xumaatana fasada aljasadu kulluhu jasadkii o dhan baa xumaada faaida saddex tobanaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in waxa uu qofku samaynaayo maamulkiisu uu noqonaayo qalbigii sababta wuxuu yidhi rasuulka sal l slam idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu haddaba taama laga qaadanayaa in caqligu uu ku jiro qalbiga bani aadamka jawaabtu waxay tahay haa waa laga qaadanaya buu leeyahy oo maaragtay waxaa lagu ishaarayaa ishaaraa ku jirta meesha in caqligu uu qalbiga ku jiro midka wax maamulan uu qalbiga u yahay qur-aankuna taas marag buu ka yahay oo markhaati furay oo alla wuxuu yidhi afalam yasiiruu fi lardi mayaanay dhulka ku soconin oo fatakuuna lahum ay u ahaato markaa quluubun qalbiyaalo yacqiluuna biha ay wax ku gartaan aw aadaanu yasmacuuna biha ama ay dhagay wax ku maqlaan oo ay ku intifaacaan waxa ay maqlaan fa inaha laa tacmal absaaru shaanigu wuxuu yahay indhuhu indhaha caadiga ee maaragtay wejiga ku yaalaahi eber ma noqdaan walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur waxuu xarki waayaa waa quluubtii laabaha ku jirta laakiin caqligu sida uu calaaqo ula leeyahay qalbiga waa sidee haddaad tiraahdo su-aasha aadna weydiiso shiikhu wuxuu leeyahay hada shayun laa yuclam waa waxaan la garanayn buu leeyahay annagu waxaan rumaynaynaa un in caqligu uu qalbiga ku jiro sida qur-aanku uu sheegay laakiinse garan mayno calaaqada ka dhexaysa iyo siday isugu xiran yihiin iyo sida midba midka kale u saameynayo marka naguma soo aroorayso annaga mana nagu radin karo in la yidhaahdo haddii qof gaala intii wadnihiisa lasoo qaado lagu maaragtay tolo qof muslima qalbigiis oo wadnihii uu ka xumaaday qofka muslimka marka ma gaal buu isu bedelaya mise maya taa marka annagu maaragtay naguma soo arooraysa u leeyahay sababto annagu garan mayno sida caqliga iyo qalbigu ay calaaqaad u leeyihiin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online